qoysas badan oo soomaali ah oo deganaa daara dhaadheer oo ku yaala bartamaha magaalada melbourne ee dalka australia ayaa hadda loo raray guryo horey loo dejin jiray dadka uu ku dhaco xanuunka covid sagaal iyo toban warbixin arrintan ku saabsan waxaa melbourne kasoo diray wariyaha v o e da ibrahim cumar baafo waxaan u hilonada dadka dariska ahaa jaaliyadii soomaalida ahayd ee ilmihii waxay banooniga ku ciyaarayeen dadka dariska ahayd intaasan aan ag deganayn wax walba oon u baahannahay hadda xaafadda aan degana way leedahay dhakhtarra actually tanaa ka dhakhtar badan tanaa ka dukaamo badan tanaa ka petrol station badan tanaa ka iskuulla badan laakiin dadkanagii aan jeclayn baan u hilownay daarahan dhaadheer ee sagaalka ah ee ku yaala bartamaha magaalada melbourne waxaa ku nool kumanaan qof oo soomaali badanna ay ku jirto waxaa daarahani xayiraad adag la saaray sannadii labada kun iyo labaatankii xilli cudurka uu aad ugu faafay dhismayaashaasi laakiin dowladda victoriya ayaa ogaatay in dadka ku nool daarahaasi gaar ahaan soomaalidu ay yihiin qoysas ballaaran oo caruuro badan halkaasi ku korsada sidaa daraaddeedna aanay ku filneyn qolalka guriga carruurtooda haddaba dhowr qoys ayaa hadda la dejiyey guryo waaweyn oo ku yaala dhanka galbeed ee magaalada melbourne dadka guryahaasi la dejiyey waxaa ka mid ah cashir cabdiraxmaan cismaan oo horey u deganayd daarahaasi dhaadheer waxaana iiga warantay sida ay u aragto aqalkan cusub ee la dejiyey xaafadii hore wataan hadda kahor aan ka warbixiyey xaaladan ku jiray hadda xaaladan ku jirana waa laba kala xaaladood sidaa ogtihiin guryihii hore waxay ahayn guryo dhaadheer oo macnaha sidii guryaha yaryar oo faamilka dadka hadday qoys badan yihiin aan ku filayn kan laakiin hadda aan soo degnay guri weyn oo shan qolo maasha allah waasaca gadaal beer yaroo meel yarood fadhiisatid qoraxdii ama hawadii nadiifta ahayd aad helaysid laba garaaj oo baabuurtaada aad gashan kartid iyo waxyaalo kaloo fara badanoo maasha allah kuwii hore aan lagu lahayn hadda kan leeyihiin guryo waasacoo dee carruurtii qof walbaba qolkiisa intuu galo aan lays arkaynin fadhiyo waaweyn musqulo fara badan oo kuwii hore musquli hal musqul bay ahayd kuwan laakiin dadka dad badan baa la siiya keligii ma aha qoysas badan baa la siiyey qoysaska qaarna saddex musqulood bay uleeyihiin qaarna laba musqulood bay uleeyihiin laba qabays marka iyo waasacnimada dee iyo hawada freshka ah soomaalida caruurahoodu waxay u badan yihiin iskuullada islaamiga inay geystaan haddaba cashir guriga la siiyey ee ku yaala galbeedka melbourne ma u dhow yahay iskuulladaasi islaamiga iskuul islaamiga ugu magaca dheer ee soomaalida badankooda ay dhigtaan boqolkiiba siddeetan ay dhigtaan waaba agteeda waa five minute shan daqiiqo ii jira aniga dadka sitiga degan iyo dadka si shisheeyaba macnaha ay usoo yimaadaan afar iyo toban cisho ayay ka mid ahayd qoysaskii xayiraadda adag lagu geliyey daarahaasi dhaadheeraa sannadii labada kun iyo labaatankii cashir ayaan weydiiyey farqiga u dhexeeya gurigaasi iyo midkan hadda la dejiyey marka laysku karantiilo oo uu cudurka haleelo
kolle cabsida horta mar walbaba ama guri dheer saarno ama guri hoose degano way jirtaa mar walbaba laakiin tan waxay kaga fiican tahay markii matalan kasoo qaado qoyska hadda annaga laba jeer baan galnay isolationka oo sababtoo ah marna iskuulka ilmaha qof ku dhacay waxay dhaheen gala marna wiilkayga meel shaqa ah oo aadaga markii qof qabay baa jiray labadaa jeer aan isolation galnayba iyo kii hore isolationka aan galnay waa laba kala nooc iskuul isma babardhigi karo kan dee gurigaagii weynaabaa degan tahay oo bannaankaad isaga bixi kartaayo qoraxda arkaysaayo guriga hortiisa istaagi kartaa laakiin kuwii hore guri cimaaradu ahaa daaqadun baad istaagi karta daaqadii xataa yarayd oo waad aragteen si u yar tahay marka waa way kala duwan yihiin aad bay kala duwan yihiin waxaase jira weli qoysas badan oo weli daarahaasi degan qaarkood intii barnaamijkan dib u dejinta uu socday ka gaabsaday inay isdiiwaan geliyaan laakiin cashir ayaa ugu baaqday in haddii fursaddan oo kale ay soo laabato ay ka faa'iidaystaan oo ay ka soo guuraan daarahaasi dhaadheer walaahi haddii jaaniska uu hadda jiro oo kolley dowladda hadda soo celiso oo dadka ay siiso macnihii ay tiraada waan idin siinanaa guryahan qaata waxaan kula talinayaa aada weliba ugula talinayaa inay guryahan qaataan faa'iidin badan baa ugu jirta caafimaadkoodiio hawa fareeshay helayaan baa ugu jirta cidhiidhiga oo ay ka baxayaan baa ugu jirta marka waxaan kula talinayaa waalid faamiliyada qoysaska weli saaran saraha inay ka guuraan baan kula talinaya guryaha ay qaataan dowladda victoria waxay hadda dhisaysaa guryo badan oo malaayiin dollar ku baxaya kuwaas oo loogu talagalay in dib loo dejiyo qoysaska waaweyn oo soomaaliduna ay ka mid tahay ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia